julaay afarteedii kun toddoba boqol todobaatan iyo lixdii baa maraykanka markuu xornimada ka qaatay waddankan ingiriiska runtii waana xornimo aada u wanaagsan waayo xornimadu waxay macno sameyneysaa markii xornimadaas ay ku xigsato horumar la taaban karo maraykankana dee waad arkeysaa maanta horumarka jiida yaalla inuu qeyb weyn ka yahay marka xornimadaas wadooyin badan iyo jaranjarooyin badan ayay soo martay laakiin markii dambe waxay noqotay inuu maraykanka xornimo ka qaato ingiriiska kun kun toddoba boqol todobaatan iyo lixdii afarta julaay oo ah maalin kuweyn waddankan oo la xasuusto in xornimadan maanta lagu jiifo runtii meelo badan ay soo martay dhiigna u kusoo daatay dadna ay usoo dagaalameen xornimadaasna ay dhalisay nidaam fiican in la dhiso nidaamkaasna maraykanka bes kama faa'iidin runtii ismaaciila waxaa ka faa'ida adduunyada inteeda kaleenta xitaa waayo waxay calaamad u tahay dimuqraadiyadda maraykanka adduunyada inteeda kale ayay calaamad u tahay oo wixii laga sameeyo washington waxaa laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeelato adduunka intiisa oo kaleeta haddaad dib inoogu yar celisid sideeba afarta julaay oo kale ku timi afarta julaay waxay ku imaatay ingiriiskana markii xukunka uu ayagu xukumayay wuxuu isku dayay inuu canshuurtii iyo wixii dhaqaal ahaan uu asugu gacanta ku dhigo oo siga sida wadamo badan adduunyadaba u gumaysto u gumaysto marka dadkii waa diideen meeshiina waxaa ka dhashay revolution isbedel oo oo oo lagu doonayo dadka inay xor noqdaan oo ingiriiska ay ka xoroobaan maadaama canshuurtii iyo wixii uu aad ugu ziyaadiyey marka taas ayaa keentay in la dagaalamo dagaalkaas kadibna isla garto in ingiriiska la iska celiyo kadib markii la iska celiyo ingiriiskana wadamadii saddex iyo tobankii gobol oo maraykanka ugu horreeyay ay heshiis ku noqdaan in ay yacni nidaam samaystaan nidaamkiina wuxuu keenay xornimadan oo gobolada kale ay nifaantooda in la xoreeyo marka july four saas ayay ku imaatay waa dheertaa taariikhda ay ku imaatay laakiin si kooban waa july four halkaas ayay ka imaatay kun sagaal boqol todobaatan iyo lixdii ayaana dukumentigaas xor lagu noqday mehergeliya in ingiriiska laga xoroobo kadibna laisu tago nidaamna la samaysto nidaamkaasna halkaas laga sii wado oo maraykanka dimuqraadiyadda halkaas ay ka dhalato saad sheegtay baa macarabowdada taariikh dheer baa maraykanku soo maray oo kala gedgedisan oo ay ka mid tahay addoonsigii oo ay ka mid tahay dagaaladii sokeeye oo arrimo badana ay ka mid yihiin laba boqol iyo toddobiyo afartan sano kadib sidee baa looga dabaaldegay maraykanka waa runta maraykanka waxyaalo badan ayuu soo maray runtii laakiin waxaas uu soo maray ma ahayn wax intay iska dhacaan ee laga gudbo oo laakiin buagta lagu lakin waxay ahayd wax kastoo dhaco in wax laga barto oo navagain mar kalena ay soo laabanin hadba wixii dhaco marka taas ayaa keenayso in hore loo socdo oo wixii dhacay taariikh ay noqoto oo wax laga barto ama ha noqoto dagaalkii sokeeye ama ha noqoto xornimada ingiriiska laga qaatay ama ha noqoto midobta koorkii ama mar walba in waxay ahayd hore loo socdo oo wixii dhacayne wax laga barto wax xunna way dhacayeen laakiin waxaas xunu dhacaya in wax laga barto hore looga sii socdo nidaamkana wax lagu daro wax lagu ziyaadiyo runtii taas ayaana keenaysa inay calaamad u noqoto nidaamka oo dimuqraadiga maanta adduunyada yaalla waayo wixii soo dhacay sida looga gudbayo sida cashar looga qaadanayo iyo sida hore loogu soconayo intaas naf ahaanteeda ayaa u baahan in la fahmo horta marka koobaad waana fasax weyn oo yacni fantasiyo badan leh oo in dabaaldeg la sameeyo ah in dabshid la sameeyo ah marka waa waa waa waa fasax weyn oo dadka la xasuusinayo xornimadan ay haystaan in ayna ahayn wax ku yimid accident ee laakiin waddo dheeroo lasoo maray oo loosoo halgamay ah only in xornimo la noqdayna bes maaha waayo adduunya dad badan ayaa xor noqdo laakiin nidaam in la sameeyey nidaam shaqaynayo institutiono shaqaynayo inkasta oo washington d c aada looga dabaaldegay oo jawi farxadeed lagu dabaaldegay oo habeenkii oo dhan kooxaha madadaaladu iyo kooxaha sida gaarka ah loogu soo xulay inay xafladda qurxiyaan oo heeso ka qaadaan oo fanaanin caana la keenay oo dabaaldegyo kale oo dabrid badani u dhacay magaaladan washington iyo magaalooyin kale oo new york ka mid ahayd haddana isla habeenkaas inkastoo farxaddaasi jirtay haddana waxa jira qoysas badan oo iyaga qudhoodu tacsiye u taallay oo waxaa la sheegaya ilaa toban qof in dhimasho ah iyo ilaa sideed soddon qof oo dhaawaca ay jireen kadib toogashooyin meelo kala duwan ka dhacay bal labadaa sawir sidee baad isu barbar dhigi kartaa ismaaciilo markii xorriyadda laga hadlayo dabaaldegeeda waxa loo dabaaldegaayo ma ahan ingiriiskunan xor ka noqonay markaad fiiriso waddamo badan ayaa maanta adduunyada xor noqday annaga aan ku jirno soomaaliya ku jirta nineteen sixty xornimada nafacaanteeda ayaa waxay leedahay faa'iidooyin badan oon haddaan ka hadlaynay iyo khasaaraha nafaantiisa xornimada wuxuu dadka siiyey inay qof walba waddanka uu ku iibsan karo qor iibsan karo taas ayaa keenaysa marka in dadka qaar markay caroodaan ama maskaxahaan ha xanuunsanaadaana ama qof ha ka caraysiiya inuu qorigii soo qaato inuu dadka iska shuub garayn karo maraykanka waxyaalaha caanka uu ku yahay ayay kamid tahay waana problemka ugu weyn oo qoriga nin walba uu gacanta ugu jiro maanta dhibaatada ku hayso july forkeeda bes maahan waxa dhacay waa wax mar walba dhaca maraykan gudihiisa ama ischool caruur lagu laayna ha noqoto ama makhaayadad lagu laay ha noqoto shaqa nin inta laga raacday dad iska shuudgaray ha noqoto waana waxyaalaha doodaha ugu waaweyn oo hadda yaallo sida qorigan dadka gacantooda looga saari lahay ama sharciyadiisa loo adkayn lahay taas marka waxay qayb ka tahay xorriyadda la haysta ayay qayb ka tahay waa dhanka negativeka markaad ka fiiriso nin intuu soo baxdo iska laayo waa waxyaala murugadooda aada ula runtii ama laga yaabo caruur aad iskuolka u dirsatay inuu cunug yaroo ay udaa intuu qor iska soo qaato iska laayo waa waxyaalaha dhibaatada ugu weyn oo hadda maanta maraykanka taalla waayo waana qayb ka mid xornimada haddaan ka hadlayno la socoto inuu qofku qoriga haysan karo waa runta dadna way dabaaldegaayeen dadna way run ahaantii way yani muruga u taalo geeriya u taalo tacsiya u taalay waana wax laga naxo runtii laakiin waxaan ma inta ma ku ekaanaysaa waa waa waa su-aal kaleeto waana wax laga yaaba inay sii socdaan qorigan dadka lagu laynaayo